puntland hadii ay ku reexalkoodu waa caadi sidaa la socotay puntland waxaa jooga qaybo kala gedisan oo dadkaas jirka qaxootiga waxaa kamida yemani waxaa kamida dad etoobiya u dhashay waxaa kamida afraad soodaaliis ah intuba hadii ay ku waa fiican yihiin arjiyaadu iyo xalkoodu waxaad ka warqabtaan oo dad qaxootiya oo dalka ama deegaanada puntland dhibaatooyin ay ka soo gaareen ma jiraan weli mada diga kuri wax kaysta oo naloo soo calaamadeeyey oo dad qaxooti ah oo puntlandka ay sashaado ama ku joogo mudageliyo oo dhibaata soo gaartay ma jirto laakiin oo naloo soo sheegay inkastoo ay jiraan dad muhaajiriin oroma ah oo oo ku shal u diiwaan gashadeen qaxooti oo boosaaso iyo hadiina kuri yahay bugabugeymo iyo waa jiraan marka dadka oromada iyagu inta badan waa dad fara badan oo xilliba mar walba yimaada kuwaasi wasaaradda ama hay-adda qaxootiyada uma diiwaan gashana miya sidaa la socotay qaxootigu sidiisa haddaad maqashid waa wax daa sharciyeed leh waa wax definition low definition definition leh cid kastoo muhaajir oo xuduud ka soo tallaway oo timid dhulkeedii dhulaa lahayn macnaheedu ma aha qaxooti annaga dadkeena la yimaada oo oromada iyo etoobiyaanka xuduudda ka soo bilaaba boqolkii sagaashan iyo abab waa dad economic migrants ah waa muhaajiriin nooldool ah sida loo yaqaano sidaad gelaysid waa dad muhaajiriin dadkoo iga soo kacay way helaan nolosha ku noolaayeen nolol ka sarraysa ama nolol helaan dhaanta marka dadkaas muhaajiriinta oromada xaaladooda ka waran guud ahaan dadka muhaajiriinta laftigoodu waa dad curbadooda iyo ilaalintooda leh waa jiraan cabsi soo wajahday oo saameyn ku yeelatay oo dagaalada ka socda qaybta qaxooti ee qaybta soomaalida etoobiya iyo qaybta oromada way jirtaa haddii ay kuriya arrintaasna aad bay dowladdu dadaal uga gashay in la xakameeyo oo aan dagaalka halkaa ka socda dadkaan saameyn siyaasadda puntland ma ogola dagaalada ka socda etoobiya in dadka jooga halkan oo oromada ah ay wax saameena ay ku yeeshaan xuquuqiyan iyo bilaasinimo midna uma ogola waayahay marka agasme waxaa jirta hadda arrinta laftigeeda sawiro lasoo dhigayo baraha bulshada oo dad oromo ay boosaaso dhalinyaro ay ku waxyeelaynayso arrintaasi ka waran haddaad xiriir la samayseen maxaase ka qabateen walaalo way jirtaa arrintaas waxaa kaloo jira arrintaas hoosha media loo soo xiriiray oo leeyahay boosaaso ay joogaan sida loo bumbumbanaya ma ahan social media colaada tan ka jirta oromada iyo soomaalida inuu aad u kiciyo oo dab ku sii shido bay aad iyo aad qayba ka shaqeynayaan dadiyada social media ah awal hore waxay soo dhigi jireen fiidiyooyo sawirro aad khatar u ah hadda laftigeeda way jiraan dad social media boosaasa waxaa lagu yeeray oramadii aad iyo u bumbuunaya way jiraan dadiyo treed ku ah ama cadcelin ku haya dadka oromada ah oo boosaasa ku dhaqan oo dhalinyaro u badan dadiyadaas haddii la gurayay in lala tacaalo oo arrintaas la daba qabto bay waa socotaa laakiin wili haddeertaa wax weyn oo dhacay ma jiraan waxaa jira haddii la gurayay nin xoogaa qolodhalinyaro isbugabugeeyeen sawro laga qaadayo noocaas waa jiraan laakiin social media iyo dhalinyaradu sida ay uga hawlo tahay xolaada etoobiya ka socoto bumbuurinteeda wax la aqbali karana maahan wax dadka ogolyahay maahan wax dowladda ogashay maahan
maxaa xala marka oo dadkaas idinku aad ugu qabanaysaan hadda oromada ah cabsidu hadda soo wajahday horta dowladan oromada waaldada leeyihiin guddiyo leeyihiin la amiga laada amniga la amiga guddiyada amniga shir kastana haddii kuri ay ka qayb qaata sidoo kale waxaa jira programka kale social media lasoo dhigaayo laftigiisa bumbuurin baa ku jirta oo dagaalkii ka socday dowladgoboolka soomaalida dowladgoboolka oromada inuu isu bedelay isil soomaaliya iyo isil oromo dabad noocaas u dhigaya waa jiraan dadwada nooca u dhigaya ayaa bumbuurinaya oo waxay rabaan haddii kuri social media ni ormada ni marka in badan oo kamid haddii kuri wax social media yaala reality maahan wax fakeera maahan arrintaa heeyadaa leeyahay in dagaalkaas uusan isu bedelin dagaal isil